بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل صلاه الفجر في جماعه باب بيان فضل صلاة الفجر صلاة فضل وعدين تيسي بقبابيهي في جماعة جماعة دحديد للوتكذو صلاة صبح جماعة للوتكذا فضل يلا عدين تيسي أي قبابيهي صلاة الجماعة يوقف حجرنا حديث تيلا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينبغي يقول صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة تفضل صلاة الجميع جمع صلاة ديسو waxay dheeraanaysaa salaata axadikum midkiin salaadiisa waxdahu keligii xaal uu yahay uu tukado bihamsin wacishriina jus-an shan iyo labaatan jus ayay dheeraanaysaa midkiin salaadda uu keligii tukado iyo midda uu jamaacada ku tukado midda jamaacada uu ku tukadaa waxay dheeraanaysaa shan iyo labaatan qaybood xadiidka marka abu hureyre waxaa u badan shan iyo labaatan xadiidka ibnu cumarna labaatan iyo toddoba ayuu sheegayaa axwaal kala duwan baa lagu xambaarayaa marka oo u laabanaysa jamaacada badnaanteeda iyo qofka sida u xaadiro iyo khushuuca uu ku tukado iyo safka hore uu yimaado iyo waxyaabo u noqonayaa toddoba-iyo labaatanka laga yaaba inay u noqoto watajtamicu malaa'ikatu leyli habeenkii malaa'igteedii way kulmayaan wa malaa'ikatu nahaari iyo maalinta malaa'igteedu في صلاة الفجر صلاة الصبح أي كلميان محل الشاهد في هو في صلاة في صلاة الفجر صلاة الصبح أي كلميان طيب طيب صلاة الصبح أي كلميان فضل يومك صلاة الصبح أي ليلها يلا قادنا يا مركا ماشان ما دام أي تهي وقتي أي كلميان ملائكته salaada subax ay tahay waqti malaa'igtii xalay iyo kuwa maalinka imaanaya ay isbedelayaan ay kulmayaan ay tahay jamaacada lagu tukadaa marka fadli bay leedahay uma yaquulu abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu dhahayaa markaa faqra'uu in shi'tum haddii aad doontaan akhriya inna qur'aana alfajri kaana mashhuudaa salaada subax inna qur'aana alfajri fajarka salaadiisa subax salaaddii ayaa qur'aan laga cabiray maadaama qur-aan badan lagu akhriyay salaadda subax kaana mashhuudan wuxuu ahaaday mid markaa yacnii la xaadiro oo malaa'igtu ay ka tahay goobjoog marka xadiidkan iyo baabka tarjamadiisu waa isdaboolayaan maadaama salaaddii subax ay ku jirta iyada marka ay tahay wakhtigaas xadiidku uu tilmaamay idan marka fadli bay leedahay jamaaco lagu tukado ayb قال شعيب شعيب بن أبي حمزة وحويري وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين وحي ديرانيسا صلاة الجماعة صلاة كلية لبيتو كذو لباطن يتضبع ديرانيسا درجة من درجة أو درجة فليتضبع لباطن درجة الحديث ابن عمر رواك صلاة يتضبع بشيرة يكون أبو هريرة لشري لباطن سياده عن تلماني أنا لوك الحنبارية قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص بن عمر قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي قال سمعت سالما قال سالم كان مركها سالم بن سالم بن أبي الجعد طيب سالم ابن أبي الجعد ويان طيب قال سمعت أم الدرداء يا المغلبي أم الدرداء لأن أم الدرداء الصغرى لبا أم الدرداء يا جرين أو أبو الدرداء القبي مد ورانا قال به جرين أم الدرداء الكبرى مد بدنا وقلبي ريريه أو يدو حديثك كتاب أن لا بدن أو كاركينو أم الدرداء الصغرى ويا مد يرتى مقعد وحال إلى هذا هجيمة midda kale weyn waxaa la yidhaahdaa khayra ayaa la yidhaahdaa marka taas horay u dhimatay fii xayaati abidarda ayay dhimatay middanna waa ka dembeysay marka ayb qaala samictu uma darda ayaan maqlay taquulu iyadoo dhahayso dakala calaya abudarda ayaa ii soo galay wa huwa muqdabun isagoo ah mid la carageliyey faqultu waxaan idhi maa aqdabaka maxaa ku carageliyey faqaala wuxuu yidhi wallaahi waan ku dhaartay maa acrifu ma garanayo min ummati muxammadin ummatu muxammed xaggeeda ka garan maayo shay-an wax wax aan ka aqoonsanayo oon ka garanayo ummatu muxamed inay yihiin ma jiraan ilaa annahum iyaguse yusallaakinahum iyagu yusalluuna way tukanayaan jamiican iyagoo wada jiro ayay tukanayaan wixii kaloo dhan mahaayuu leeyahay an kama arko ilaa waxaa uu kaga aqoonsadaa uu ka arkaa salaadaas jamaacada ay tukanayaan xadiidkan marka tarjamadu waxay ahayd fadlu salaati alfajri xadiidkanna hadda salaad fajr ma sheegayo ayb ka soo socdana sidoo kale waa marka waxaa leeyihi qiila haadaani alxadiiثaani laa yutaabiqaani daahir atarjama tarjamada daahirkeeda labadan xadiid ma daboolayaan لأnنه laa ykhtaص bالfjr wax fjrka gaara ma laha وأujiiba بأna kaثraة الثawاab fي الجamاcaةi inama huwa للmaشhaقaةi والmaشhي إlى الجamاcaةi fي الfjr أشhaق min غayriha للظulmaةi ومuصاadamaة الmakruuhi faykun الfjr أكثر الlaamiع صaبيxa saas ayuu yihi شhaمسالdiin الgulmaawiyu waxaa laga qaadanaa buu yihi tarjamada xadiidka mudaabaqadooda si dadban oo sidaa dadban waa maxay abudardaa sooma dhihin wax aan ka aqaano ummatu muxamed ma jiro ilaa aan ahayn salaadaas oo jamaacada ku tukanaya salaaddii marka jamaacada lagu tukanayay waxaa u ajar badan salaadda subax maadaama mugdiga soo maraayo oo wax qofka uu dhibsanaayo iyo makruuhaad fara badan oo la kulmi karo hurdadii uu ka toosaayo biyihii qabowgooda uu waajahayo way ka ajar badantahay marka middaa lagu ammaanay abudardaa oo dadka ku ammaanay oo jamaacadii ay tukanayaan ah ayaa salaada subax ay khaasatan alla sii tahay iyo cishaha meeshaasaa marka lagala baxaa buu yidhi shamsuddiin albirmaawiyi filaami asabiiq qaala xadaanaa moxamed bn اlcalaa mar waxaa kaloo laga qaadanaya marka ibnu xajar meeshaa waa tacliiqiyey waxa uu yidhi ayb wamuraadu abidardaa أن أعماaل المذكوuرiiن حaصل في جaميiعha النqص والتغيiر إlا التجميiع في الصلاة أعmaaشha wuxuu yidhi la soo sheegay أعmaaشha صaaلحaaدka dhammaanteed waxaa galay نaqصi iyo تaغyiir iyo boorin iyo isbedel ilaa جamاacada maهne salaada جamاacada kuwii kale marka wuxuu leeyahay sidii waagii nebiga ay ahaayeen waxbaa iska bedelay وهuوa أمر نسبي arinkaas waa arin نسبa لأنa xاaل الناaس في زمن النبوة كاna أتمa مima saaرa إليهi baعdaha waa arin نسبi ahoo waktigii rasuulka marka loo fiiriyo waktigii ka dembeeyey ee abubakr oo kale uu joogay waktiga rasuulkaa fiicnaa wuxuu yidhi marka ثuma kاna في زمن الشhaykayn atamu mima saara ilayhi bacdahumaa wakhtigii abubakar iyo cumarna waxaa xasilay wax dhammaystirnaan badan marka loo fiiriyo wakhtiga ka dambeeyay wa kaana dalika sadara min abidarda fii awaakhiri cumrihi waxaa laga yaabaa buu warkan abidarda inuu ka soo baxay markii uu dhiman rabay oo cumrigiisa aakhirkiisa wa kaana dalika fii awaakhiri khilaafati cuثmaan abudarda'na wuxuu dhintay khilaafadii cuثmaan aakhirkeedii fayaa layta shicrii ida kaana dalika alcasru alfaadilu bisifati اlmadkuurati cinda abidarda fakayfa biman jaءa bacdahum min طabaqaati ila hada الzamaan ibnu xajar marka wuxuu yidhi haddii abudarda oo wakhtigii cuثmaan aakhirkiisa dhintay xaalku haddii uu sidaa u qiimeeyey maxaad u malaynaysaa buu yidhi wakhtiyo ka dembeeyey sida wakhtigeennaa buu yidhi ibnu xajar siddeed boqol iyo goormuu dhintay ibnu xajar iyo konton iyo labadii xaalkan maxaad u malaynaya markuu ayahay qofba qofka ka dambeeya wuxuu leeyahay xaaladdan maxaad u malaynaysaa ayb oo asalkii diintaba laysku haystaba oo dadka xataa asalkii diinka oo tawxiidkii iyo waxyaabihii lamidka ahaa dadku aynan ka dheragsanayn ama aynan fahamsanayn maxaa u malaynaysaa marka waxsaa ayb wafii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan buuri jawaazu lgadabi cinda tagayuri shayin min umuuri diin wax umuuraha diinta markay isbedelaan ama isbedel uu ku dhaco inay bannaan tahay qofku inuu caroodo ayb wainkaaru lmunkari biidhaari algadabi idaa lam yastatic akara minhu waxa uu yidhi munkarka in la inkiro maxaa lagu inkirayaan caro in la muujiyo haddaan la awoodaynin wax ka badan intaas haddii aan la awoodi karin ugu yaraan in laga un yahay in la muujiyo ayb waalqasamu cala alkhabari lita'kiidihi fii nafsi saamic khabarkana in lagu dhex dhaaran karo si qofka dhegaysanaya loogu adkeeyo ayb intaas baa laga faa'iidaysanayaa buu yidhi qaala xadaanaa moxamed bn اlcalaa wahuwa abu qurayb qaala xadaana abu usaama huwa moxamed bn usaama can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa qaal qaala اnabiyu salى اllahu calayh waalih wasalam acdamu اnnaasi dadka kan ugu weynin badan ajran xagga ajriga fi salaati salaada dhexdeeda abcaduhum weeyaan kan ugu fogaanshada badan faabcaduhum kan ugu sii fogaanshada badan mamshan xagga socodka sida ay u kala fog yihiin xagga socodka ay ugu kala fog yihiin waaladii yantadiru salaata salaada midka suganaya xataa yusalliiha intuu ka tukado maca alimaami imaamka maciisa uu kala tukado acdamu waa weynin badan yahay ajran xagga ajriga uu ka weynin badan yahay min aladii yusallii midka tukanaya uma yanaamu iska seexanayo ayb xadiidkanna marka macalushaahidka waxay tahay salaadii socodkeedii iyo salaaddii socodkeedii iyo haddii yacnii ajar ama tawaab laga ratibay midda fajarkaa ku sii adag ama ku sii ajar badan tarjamada xadiidka saasay isagu daabaqaynayaan ama ay isku daboynayaan baabu fadli اtahjiiri ila اduhri baabu bayaani fadli الtahjiiri duhurkii socoshada la socdaa fadliga ay leedahay caddaynteediibu u baab yahay ila duhri duhurka xaggiisa loo socdo altahjiir min alhaajirati waa maalin weynta werwerka qofka uu ku socday iyo kulaylka faraha badan duhur si uu usoo tukado jamaacadii duhurka uga qayb galo fadliga ku jira caddayntiisiibu u baabyahay qaala xadaanaa qutaybatu huwa bnu saciid abu raja albaqlaaniyu can malikin can sumayin mowla abi bakrin can abi saalix bni samaan wasmuhu dakwaan ayaa la yidhaahdaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu calayh ali wasalam qaal baynamaa xilli rakibun min yamshii ou soconaayo yacni mid soconayo ou ahaa biqariiqin jid wajada wuxuu helay rusla shawkin qodax laanteed yacnii laan ay qodaxi ku taalla ayuu helay ou arkay cala qariiqi jidka korkiisa ku baxday waddada korkeeda fa akharahu waa leexiyey ama gadaal ayuu u leexiyey u sikiyey fashakara allaahu ilaahay subxaanahu watacaala wuu u abaalguday lahu isaga faqafara lahu waa u dembi dhaafay allah subxaanahu watacaala ayb maqsuudka marka xadiidkan saddex xadiid buu keeni doonaa labada kale aan ku darno uma qaala waxa uu yidhi ashuhadaau khamsatun shuhadadu waa shan almadcuunu midka la daacuumeeyey oo daacuunkii u dhintay waalmadcuunu midka calooshu ay furatay oo caloosha u dhintay oo shubanka iyo wax lamidkaa calool xanuunka u dhintay waalgariiqu midka maashooday wa saaxibu alhadmi dumista saaxibkeeda qofka uu guriga ku dumo washahiidu fii sabiili illaahi iyo shahiidka ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku shahiido wa qaala waxa uu yidhi nebigu low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka waxa ku sugan oo ajar ah wasafi alwali safka hore waxa ku sugan hadday ogaan lahaayeen uma lam yajiduu aysan helaynin ilaa an yastahinuu inay u qori tuurtaan maahani si kale aynan ku helaynin lastahamuu calayhi way u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri maalushaahid marka waa kan walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri werwerka iyo yacnii kulaylka wakhtiga zawaalka agtiisa socodkiisa waxa ku jira oo ajri ah lastabaquu ilayhi way u tartami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cawaysinta waxa ku sugan salaada cishaha loo jeedaa iyo subxi subaxa dhexdiisa waxa ah la atowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan iyagoo gurguuranaya gurguuradba ha ahaatee way imaan lahaayeen saddex xadiid ayuu meeshan ku dhigay marka wuxuu yidhi ibnu xajar fii hada almatni alaaatu axaadiid matnigan saddex xadiid buu leeyahay qisatu aladii naxaa wasla shawki kii qodaxda jidka ka dheereeyey washuhadaa iyo qisada xadiidka labaadee shuhadada ka hadlaayo والتrgiibi fi الnidaaءi iyo qisadii ama yani wالtargiibu fi الnidaaءi wagayrihi aadaankai qayrkiisa oo laysku rajogeliyey oo laysku tirtirsiiyey mima dukir wاlmaqsuudu minhu ulajeedkuna waxa uu yahay dikru التahjiir tahjiirkaa keliya in la sheego waqad taqadama الxadiiثu الثaaliثu mfrada fii baabi الاstihaam xadiidka saddexaad isagoo gooni abuu ku yimid baabu الاstihaam waa la soo maray can cabdالlahi bni yuusuf can maalik waya'ti aanii midka labaadna oo shuhadada ka hadlaayana fi ljihaadi ayuu ku imaan doonaa canhu aydan yani can maalik walawna can cabdillaahi bni yuusuf waalawalu xadiidka hore oo ninkii laanta jidka ka bixiyeyna fi lmadaalimi kitaab almadaalim ayuu ku imaan doonaa juska afaraad ama juska shanaad awalkiisada waalawalu fi lmadaalimi kadalika watakalamna calaa shahri hunaaka wakaana qutaybata marka qutayba waxaa dhici kartaba inoo laga yaaba uu ogyahay xadaa bihi can maalik xadiidkan inuu maalik ka sheegay haakadaa sidaan majmuucan iyagoo wada jira saddexdan xadiid falam yatasaraf fiihi lmusanifu bukhaari marka kuma tasarufin ka caadatihi fi likhtisaar sida uu marka wax soo gaabsanayo xadiidta uu gaabinayo sida uu ugu tasarufo kan uguma tasarufinu ku leeyahay maxaa yeele waxaa isdhihi kartaa الشهداء خمسة الباكة الحاس كجرين بينما رجل يمشي بطريق للتهجير كما سبنا من سوى بيس تصعد ورحمي جدك كقاعدي إيا باب فضل التهجير إلى ظهر اسمها حديث أبدا بها تهجيرك وكجرا سواء بخاري عالدي سوحيك اختصار مكو سمينا انت أبدا هي هي لو شارين تكلنا كتبه لكن ماشا ساس مييني qutayba marka waxaa laga yaabaa maalik saddexdan xadiid inuu ka maqlay iyagoo wada jiro sideedana bukhaari uu usoo wariyey taasaa marka dhici karta macnahaasu marka ishaaray uu sheegay ayb watakallafa zayn ibnu lmunayir ibnu lmunayir marka waa isku kallafayo ibdaa'a munaasabatin lilawali xadiidka hore munaasabadiisa inuu muujiyo min jihati annahu daalin calى ana aacata wain qallat falaa yanbagii an tutraka wuxuu yidhi dhaacadu haba yaraatee ma habboona in laga tago kaasaa laga qaadana xadiidka hore ila qodaxduu qaaday dembidhaafuu ka helay salaaddii marka cishaha ee duhurka imaatinkeedana wax weyn ingu helayo la fuduwaysanin macno noocaasoo kaleu sheegay laakiin looma u baahnaba macnahaas haddaad soo fahamto sidaan ibnu xajar u sheegay halkan sanad ayuu saddex xadiid ku maqlay qutayba sideediiaana bukhaari u keenay waa iskaga laga fidsaday kuwan kale marka waa iska laga fidsi macamushaahidkana kan dambe walow yaclamuuna maa fi taajiirigaas baabu اktisaabi اlaaahaari baabu bayaani xukmi اktisaabi اlaaahaari aahaarta ama raadadka in lagu ajartirsadaa xukunkeeda caddayntiisiiba u baabay xukunkeeduna marka waa inay aad u fiican tahay قال xdثna محمد بن عبد الله بن xwشب qال xdثna عبدالوهاaب وهو بن عبدالمجيد الثقفي qال xdثna حmayd عن أنس qاaل qال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة reer bني سلمة ألاa تxتasibuuna miyaydnan ku أjrtirsanaynin آaثاaركم raadadkiina raadadkiina aad masaajidka usoo gelaysaan miyaydnan ku أjrtirsanaynin meeshaa marka alaa taxtasibuuna nusakha qaar waxay qorayaan alaa taxtasibuu ayb ayay qorayaan wuxuu yidhi kada fi nusakh allatii waqafnaa calayha biibaati nuuni wa sharaxahu kirmaaniyu bixadfiha kirmaani xadiidka wuxuu ku sharxay iyadoo nuuntuka go-an tahay ayb wawajhuhu biana annuxaata ama wawajahahu بأن النxاaة أjاaزوا ذلكa yعnي تkفيiفا waxa uu yidhi نxaadu way banneeyeen mararka qaar nuunka in laga tago تkفiif darteed iyadoo xaalaةuljazmana aan la joogin xaalaةuنaصbana aan la joogin oo xaalaةuنaصbiya xaalaةuljazma hadduu joogo ficilka أfcaal الqamsaha nuunta waa la geeyaa iyadoo hadda labadaba aynan jirin jaazim walaa naasib aan joogin ayaa nuunta layska goyi karaa alaa taxtasibuu bis dalaban litakhfiif carabtooda marka takfiif raadintu aaday ugu badan tahay walidaalika idqaamku u sheegaan taa imaalada macnahaasaa ka keeno luqada carabta marka waa ku badan tahay takfiif raadinta qiraa'aadkuna marka waxay ku leeyihiin marka la tawjiihinaayo macaani noocaas oo kale saas waxaa loo yeela dalaban litakfiif marka tanna noocan bay ka mid tahay alaa taxtasibuuna miyaydnan ku ajar tirsanaynin aahaarakum raadadkiinna wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi fii qowlihi wanaktubu maa qadamuu waaahaarahum waanu qoraynaa waxay hormarsadeen iyo raadadkooda qaala qudaahum tallaabadooda ayuu yidhi tallaabada ay khayrka u qaadaayaan waan qoraynaa waxaan sheekala intaa salaatuljamaacan joognaa abwaabteeda marka jamaacadu waxay rabtaa tallaabo in loo qaado tallaabada la qaadaya marka ay ugu ajar tirsano wa qaala ibnu abi maryam ibnu abi maryam waxa uu yidhi siiqada waxay u muuqataa tacliiq ayb bacdi nusakna waxay qoraayaan waxadaana ibnu abi maryam meeshaasna marka fiiri sharax kadaa liabiiga waxdahu kadaa liabiidar waxdahu fiirsa marka waxaa kala duwan sharaxa maxaa idin kugu yaallaan ow xadaa qowluhu waxadaana bnu abi maryam maa idinkugu taallaanta matniga kore maxaa idinkugu yaalla isaga wa qaala bnu abi maryam sababtay ku dhacday maxay tahay kitaabka markaan bilaadayna waa sheegnay riwaayat abidar waa alharawi ayuu ku sharxaa qoladaanna marka nusqooyinkan yuuniniyada iyo waxa la midkaa ayay kitaabka matnigiisa ku dhigan marka matniga kitaabka iyo sharaxa kitaabka ma isla yeelanayaan mararka qaar sababta ibnu xajar isaga riwaayata abidara ku sharxay riwaayaadka kale marka sharaxuu ku dhex sheegaya maahane isaga midday timaadeen riwaayada abidarwa halkan marka fiiri waa ku sheegay qowluhu waxadaana ibnu abi maryam kadaa liabidar waxdahu buu yidhi وفي رواية الباقين وقال ابن أبي مريم هو كان فسيطره وذكره صاحب الأطراف بلفظ أبو مسعود الدمشقي وصاحب الأطراف وزاد ابن أبي مريم وصل قرأ وزاد كتبت أطرافته وعلى نسخة نسخة لما بعدها الناس قرأ وعلى نسخة كرا كتب الأطراف كتب الأطراف كان أبو مسعود دمشقي مزي tuxfaha uu leeyahay iyo kuwayaalkaas marka misi isaga nusqooyin saxa iyo xifdibu u lahay marka wuxuu saxan isagaa sheegaya wuxuu yidhi marka taasna waxaa ku taallay wazaad bnu abi maryam wa qaala abu nucaym fi lmustakraj abu nucaymna mustakhrajku wuxuu ku yidhi dakarahu lbukhaariyu bukhaari wuu sheegay buu yidhi bilaa riwaayatin riwaaya la'aan yacnii wuxuu u jeedaa mucallaqan isagoo mucallaq uu keenay oo sanadkii aan marka riwaaye aan u jeedin xadaanaa iyo akhbaranaa iyo midna aan dhihin ayb wa haada huwa sawaabu ibnu xajar marka wuxuu in mucallaq uu yahay ayaa sawaab ah walahu nadaa'iru fi lkitaabi fii riwaayati yaxya bni ayuub liannahu laysa calaa shardihi fi اlusuul sababta marka mucallaqnimada ugu rajaxa waxaa kaloo ka mid ah ibnu abi maryam wuxuu ka warinaa yaxya ibnu ayuub yaxya ibnu ayuubna dadka uu bukhaari ixtijaaje ma aha usuul maku soo saaro tacliiq ama wax la mida ayuu tacliiq ahaan unbuu uga soo saaraa marka taas waxyaabahaasaa rajaxayo in mucallaq uu yahay kan وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة reer bني سلمة أraaduu waxay dooneen أn yتaxawلوu can manaaزilihim guryahooda inay ka soo wareegaan ay ka soo guuraan fayanziluu markaa ay degaan qariiba min النabiي salى الlaهu عalيه alي wasaلم nebiga meel u dhow qaala waxau yidhi fakariha rasuulu الlahi salى الlaهu عalيه alي wasaلم nebigu wuu kahday an yucru الmadiinata madiino inay cidleeyaan ay qaawiyaan magaaladii madiine camiraadgees inay ka soo qaawiyaan oo ay markaa yacni cidleeyaan ayuu nebigu nacay faqaala waxau yidhi alaa taxtasibuuna aahaarakum raadadkiinna miyaydan ku ajar tirsanaynin qaala mujaahidun khutaahum tallaabooyinkooda khudaahum aahaaruhum raadadkooda waalmashyu fi lardi dhulka waalmashyu socod fi lardi lagu socdo biarjulihim lugahoodana ay ugu socdaan ay u jeedaan meeshaasna marka ibnu xajar midkuu baraarujiyo an yucru lmadiinata fii riwaayatin kushmihaniy an yucruu manaasilahum wahuwa bidami awalihi wa sukuuni اlcayni almuhmalati wa dami raa acraa waa marka acraa yucrii buu noqonayaa laakiin ra'da hadda waxaa loo goday waawda damo caariba oo marka damo oo maaha asala maaha wuxuu yidhi marka yuqaalu acraahu ida akhlaahu markuu cidleeyo waalcaraa'u alardu alkhaaliyatu waqiila alwaasicatu waqiila almakaanu aladii laa yastatiru fiihi bishayin wanabaha bihadihi اlkaraahati marka nebiga karaahadan wuxuu ugu baraarujiyey cala sababi sababka fii mancihim uu kaga reebay min alqurbi min almasjidi masaajidka inay usoo dhowaadaan ayb wuxuu leeyahay karaahadan nebigu wuxuu ku caddeeyey sababta oo ugu diiday inay usoo wareegaan masaajidka agtiisa usoo degaan oo waa maxay marka waxa uu yidhi litabqaa jihaat almadiinati caamiratan bisaakiniha si madiine dhinacyadeedao dhan ay u camirnaato dadka degan ugu camirnaato magaalada umay degaankaay ku camiran tahay ayb wastafaaduu bidalika waxayna kaga faa'iidaysteen arrintaas karat alajri ajar badan likarat alkhudaa tallaabada badnaanteeda darteed fi lmashyi ila almasjidi masaajidka loo soconaayo وزاد في رواية الفزاري التي في الحج فأقاموا ويستنى هذه المكة طيب رواية المدنة فلم ينتقلوا مسوى بورين ماذا رواية جابر سوى قلبها كمدها يقول فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا لما فرح قليل يسوء أنه إلى إلى الأهامك وسيوري لمكة لما فرح قليل طيب حديث كما معنوين بالغا قادنا المجالين فإن عدنا يا مفعل طيب dan kalifaysa haddaynan jirin in la cidlaayo ma fiicno magaalada hadday camiran tahay dadkay ku camiran tahay haddii geesaha iyo jiwooyinka iyo meelaha laga soo tago oo dadku ay meel uun isugu yimaadaan iyagu xaajaadkoodiina waa idiraab baa ku dhici karo magaaladii weyneyda ummadda ku kala shaqaysanaysana waa xayirne waxyaabaha marka tamadunka iyo magaalooyintana iyaga laftirkooda dadka yaqaana magaalooyinta iyo sida loo qorsheeyo magaalooyinka waa qirayaan tanoo kale inaan magaalooyinka la cidlaynin walidaalika meel walba wax dadku ku joogi karaan in laga sameeyo cumar dardaarankiisana waxaa ka mid ahaa markii la duray oo caloosha laga abuluulat almajuusi uu ka duray dardaaranka uu dardaarmay waxaa ka mid ahay dadka reer baadiyaha iyaguna inaan baadiyaha camiridooda aan laga soo tegin oo baadiyihii dadka inaynan ka imaaninoo iyaga meeshooda loogu kaalmeeyo oo wixii marka danahooda iyo iyagu baalle magaalada iyaguna lafdabaray u yihiin oo dadka magaalada joogaan reer baadiyaha waa u baahan yihiin baahi badanay u qabaan iyagii marka in baadiyahoodaas iyaguna marka lagu ogaado siyaasad marka ay xaggaas ku joogaan loo sameeyo magaaladii iyo say isugu dheeli tirnaatay iyo baadiyihii haddii kalena marka diraadaad badanoo annagaba aan arkaynaa dhacayn wuxuu kaloo tilmaamay meeshaa marka xadiidka fawaa'idiisa وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات أعمال هذه خالص در ألتها رادتك إلى أجر بالوقرة وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد حديث على يقع لنا إلي وناكسنتها نص لأيتها مساك أكتسى يدقنوه إلا لمن حصلت به منفعة أخرى إلا قف إسايا مساك إلى الكفر على أي منفعة جبته أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يقبل على نفسه أما قفر بين صوص ونفدي سادان لبيني يقلب معه يعني ما يشعر فيري ابن حجر حديث كفو كفه من كلم مقتبة مساجد إن ندرس قلب معه بل وفي أنت المساجد ندرس لكن معنى كلمة وجود جديد طلبا وما يلا إن سعد موجود جديد إلا ضمن بيجان بيجان سوق جورا يوايه سوق فهمي hadday qalad tahay marka ama laga fiicanya masaajidin deris lala noqdo markii hore waxau dhaholaa war masaajid loola soo dhowaado ma dhihin nebiga sal l slam ayb markaasuu wuxuu yidhi wawajhuhu anahum dalabuu sukna biqurbi اlmasjidi min fadli اladii calimuuhu minhu fama ankara calayhim الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam dalika bal rajaxa dar'a almafsadati biikhlaa'ihim jawaanib اlmadiinati cala almaslaxati اlmadkuurati masaajid in loo dhowaado maslaxada ku jirta iyo mafsadada in magaalada la cidleeyo ku jirto magaalada alla cidlayaa badatay masraxadan marka idhaafayo masraxadanna waa heli kartaano ajriga idin badanayo shareecada marka waxay ku socotaa maqaasid marka ayb mararka qaar acmaashiioo kanna khayriya kanna khayriya baa laga yaabaa mid in la yidhaahdo ka tag mid kala samay liajli inuu ka manfaco badan yahay darteed ayb ayb وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم المقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه بين خاصة مرك أي شيء شيء قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم باب فضل العشاء في الجماعة باب بيان فضل العشاء عشي فضله سعدين في أباريا في الجماعة لبتك لجماعة قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحول ليس صلاة صلاة معها أثقل متك عليس بدل على المنافقين المنافقين تكركوا وحليس بدل من الفجر والعشاء فجر في عشاء وحليس بدل معها مجد ولو يعلمون هدول إيمان لهايين ما فيهما وحقص لما لأتوهما وإيمان لهايين ولو حبوا قرقورة بأ يوكو إيمانين لقد هممت وحان همي أن آمر إلى الأمر المؤذن مؤذنك فيقيم أو أقيم ثم آمر رجلا قف أن أمر مركز من أن أمره من كاسو يؤم الناس ضدك إمام النقل فعلنا نقل يؤم ذواك مرفوع انت كلنا وامحي waxaa weeyaan marka antaas ayaa marka an aamuradaas ayaa ku camal falaysa an aamurada iyo fa yuqiima iyo fa uxarita iyo kulligood marka waa nasbisan yihin naasib bay leedahay kan laakiin waa marfuuc ayb waxaana laga sifaynaa rajulka ayb uma aamura aan amro markaa ay uma an aamura inaan amro rajulan min ninkaasoo ya-umu naasa dadka tujiyo ayb uma aakhuda an qaato markaasi ayaan hamiyey uma hamamtu an aakhuda shucalan yacni dhimbilo min naarin dab ah fa uxariqa aan gubo markaa calaa man axad korkii aan ku gubo laa yakhruju ila salaati salaadda aan u soo baxaynin bacdi weli aan salaadda u soo baxaynin xadiidka marka tarjamaya xadiidku ay iswaafaqsan yihiin oo munaafiqiintii hadday quslaysay dadka muminiinta waa ku dadaalaan labada salaamood cishaha iyo subax ayb sababkuna waxaa layidhi munaafiqiintu ay u cuslaysay waxaa weeyaan laba salaadood mugdi lagu tukado mar haddii mugdi lagu tukadana waxaa weeyaan dadku idinma arkaayaanay isleeyihiin laakiin salaadaha kale waa maalin weyno waa las arkaa ayb kuwan laakiin maadaama iyagu awalba istutus muraa'iin ay ahaayeen mugdigaasaa idin qarinayo isleeyihiin baabu ay haadaa kani baabun baab weeye itnaani labo famaa fawqahumaa iyo waxa ka koreeya labo ka badan jamaacatun weeyaan waa jamaaca jamaacadii marka maxay ka bilaabataa labo waa jamaaca weeyaan haddii marka tarjamadan hadda uu samaystay bukhaari tarjamada uu samaystay iyadoo laftirkeeda xadiid ibnu maajah wariyey laakiin waa daciif xadiis dacfi oo ku jiro oo ibnu maajah wariyey ayaa bihada lafdi ku yimid bukhaari markaa dacfi ah maadaama shardigiisa uunan waafaqsanayn ama uu dacfiba ku jiro xadiid aan uga soo saarin laakiin macnihiisu maadaama uu saxo yahay tarjamu ka dhigtay jamaacaduna marka labay ka bilaabataa qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaziid bnu zurayr qaala xadaanaa khaalidun عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة صلاة بيت ماذا فأدنا أدنا وأقيما أقيما ثم مركا دبيلي أمكما هائدين إمام نقض أكبركما ويردي إن منك وين هائدين إمام حديث كان مكا مالك بن الحويرث لما الله فضيبه قيمي سوى تقنية الوائي من بدأ صحب البخاري سوقها riwaayo kalena waxay leedahay uma liya'ummakum akbarukum lafdigaas marka ma lay fahmaya tarjamadan itnaani famaa fowqahumaa jamaaca itnaaniba deliil muu noqonaya lafdigaas marka riwaayadaanu soo qaatay bukhaari maadaama iyada taqniyada ay ku caddahay ee tan laftirkeedu inay laba keliya ahaayeen nas kuma sii aha weliba ayb laakiin lafdiguu ka qaaday si ay ka qaadanaya uma liya'ummakumaa akbarukumaa waxaa kaloo baabkan geli karabaa ninkii xadiid abi saciid alkhudri saxiix ahay ee tirmidi iyo werinayeen iyo abu daawuud iyo masjidka ninkii soo galay ee salaaddii ay dhaaftay waa kii nebiga ku yidhi man yatasadaqu bi haada ninka ayaa ku sadaqaysanayo oo la tukado abubakara u kacay waa la tukaday laba ayagoo ay jamaaco noqdeen marka nin saddexaad oonan ku jirin ibnu rajab marka wuxuu yidhi kaas ayaa deliil u ah jamaaca inay laba ugu yar tahay kaasaa deliil u ah iyo axaadiid kale labadaas marka haddii marka de nin weyn iyo cunug yar oo aan qaangaar ahayn waa jamaaca ayb nin weyn iyo naag hadday ma'muumkii hadday naag tahay asee gadaashiisa ay ku tukanayso waa jamaacadu waa xasileen suuro kastoo laba un la helo ay ku xasilaysaa wuxuu yidhi marka yafuduna bihi calى ana aqala aljamaacati imaamu wama'muumun acamu min an yakuuna alma'muumu rajulan ow sabiyan aw imra'atan waa caam marka ma'muumku cunug inuu ahaaday naag inay ahaatay nin inuu ahaado waa ka caamsan yahay ayb marka jamicu marka waa kaasa marka tarjamadiina saas isu leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man jalasa qofkii fadhiistay fi lmasjidi masjidka dhexdiisa yantadiru salaata xaal uu yahay salaadda mid sugaayo isagoo salaadda sugaayo wa fadli lmasaajidi wa bayaani fadli lmasaajidi masaajidda fadligooda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullahi bni maslama can malikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal almalaa'ikatu malaa'igta tusallii calaa axadikum midkiin way u duceeyeysaa maadaama muddata dawaamihi intuu yahay mid ku sugan fii musallaahu meesha uu ku tukaday maa lam yuxdid haddaanu xadain maa lam yuxdid marka laba tafsiiree laada maa lam yuxdid bimacnaa haddaynan weysada ka jebin haddaynu weysadii ka jabto malaa'igtii marka waa ka joojinay ducadii maa lam yuxdid xadadka waxaa kaloo lagu fasiray ficil yacni wax xun inuu la yimaadan wax xun oo diinka xaggiisa ku ah wax xun markaana marka la leeyahay ixdaadkaanina waa ka caamsanyah bidco bidco iyo macsiba waa soo gelaya saana waa la yidhi fii musallaahudaana culammada waa ka hadleeno marka meeshii uu ku tukada miyuu fadhinayaa mase meel kale hadduu uga wareego isla masaajidkiina waa helayaa tan khilaaf baa iyagana ka muujiyeen bacda ahlilcilmi waxay ku tageen masjidka u loo jeedaa fii musallaahu fii masjidihi wa masaajidkana meeshoo dhanba masjid waa la yidhaahday bacdu ahlilcilmina waxay yidhahdeen xadiidka nebiga wuxuu tusaa markuu nebiga salaadda subax tukado ama salaadda casir tukado meeshiisuu fadhin jiray ku adkaarsan jiray xadii riwaaya abi hureyrana waxay leedahay haddii uu meeshiisa ka kaco waa ka istaajinay malaa'igtu meel kale hadduu fadhiisto marka markaasay haddana u bilaabeen sidaasna waa leeyihi saddexdaas qowlba waa sheegay ibnu rajabka aad buu uga hadlay ibnu xajar laftirkiisana waa ishaaray allaahuma اkfir lahu taquulu malaa'igtu waxay dhahaysaa allahuma اkfir lahu ilaah u dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu naxariiso laa yazaalu axadukum midkiin ka zuuli maayo fii salaatin salaad dhexdeeda inuu yahay maadaamat salaatu salaadda intay tahay taxbisuhu maadaamat asalaatu salaadda inta ay taxbisuhu ay xabisaysay celinaysa inta uu salaad sugaayo yacni salaaduu ku jiraa yacni salaaduu ku jiraa cununka xagga tawaabta iyo iyo aadaabta iyo uu iltisaamayo salaad hadda yacni qof ku jiro oo qofkii salaamana waa ka radinayaa salaamta qofkii hindhiso alxamdu lilah yidhaa yarxamuka allah waa dhahayaa dad laa yamnacuhu ka celin maayo an yanqaliba inuu gadoomo ilaa ahlihi ehelkiisa uu gadoomo ila salaata unbaa ka celinaysa salaadda keliya inta ay tahay midda ka celinaysa inuu gurigiisa aado marka masaajidka fadhigiisa iyo yaa xadiidka uu tilmaamaya fadliga uu leeyahay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxyaa huwa ibnu saciidin alqaطaan عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة تضم يظلهم الله إله ظاهرنا في ظله أي في ظل عرشه عرشيس هوسكيس أي كهرنا في ظل عرشه تفسير waa riwaaye ayaa saa ku soo aroortayoo saciid ibnu mansuur uu werinayo oo wuxuu yidhi wayadullu calayhi xadiidu salmaan cinda saciid ibni mansuur biisnaadin xasanin sabcatun yudiluhum allahu fii dilli carshihi hooskan marka la sheegaa carshiga hooskiisa xadiidkuna marka abwaab oo sifaat shaqo kula ma-an oo sifo alloo marka yacnii meesha ku jirto la awulaaya maahan bal riwaayo marfuuca soo aroortay fii dilli carshihi dhehaysa laa dilla yowma maalin laa dilla har uusan jirin ilaa dilluhu ilaahay harkiisa maahane oo carshigiisa harkiisa maaha har kale aanu jirin toddobada marka maxay yihiin alimaamu alcaadilu imaamka caadilka ah alimaamu imaamka alcaadilu cadaaladda ku sifaysan ayb ismu faacil waa min alcadli ayb imaamkana waxaa loo jeedaa saaxibu lwilaayati alcudmaa wilaayada weyn midka haysto wayltaxiqu bihi waxaa haleelaayo kullu man waliya shayan min umuuri lmuslimiina facadala fiihi qof walbo oo arrin muslimiin leedahay maamulo oo ku cadaalad samayna waa soo gelaa meeshan ayb wayu-ayiduhu macnahaas waxaa adkaynaya riwaayatu muslim min xadiidi cabdillaahi bni camrin rafacahu ana almuqsidiina cinda allahi calaa manaabira min nuurin can yamiini araxmaan aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa willuu ayb markaa loo dhiibo isaga marka waxaa loogu hormariyey baa layidhi nafcigiisa ugu caamsano waa nafci badan yahay hadduu marka imaamkaas weyn cadaalad ku dhaqmo nafcigiisu cid walba beled iyo baadiyo gaaraya ayb marka saasaa marka loogu hormariyey ayb tabicadiisa waa ka badan tahay dadka kale tabicadiisa waxa la weydiinayo way ka badan yihiin xadiid nebiga waxaa laga wariyey toban qofood qofkii madax u noqdo maalinta qiyaamaha waa imaanaya isagoo xihan ayb oo xihan luquntiisa ay xihan tahay gacantiisu ay xihan tahay markaasuu wuxuu yidhi aطlaqahu cadluhu cadaaladdiisaa furayso wa awbaqahu jawruhu jawrkiisaa halaagkusii ridaayo labadaa mid unbay u noqonayaan imaa jawra maa cadaalad walidaalika nebiga dadka qaarkooda diin badanuu ka celiyey maadaama aynan ka bixi karin yani dhibkeeda iyo yani ama yani aynan ka bixi karin oo nebiga uga nasaxou ka celiyey ayaa jirin ayb aakhiru zamaankana wuxuu sheegay nebiga sala allahu calayh ali wasalam waxa uu ordaayaba inay isaga badan doonaan ama wax waxaas ka hadlaayaba waxay u badanayaan dadka iyagu aan danahoodaba qabso karin ina bayna yaday saacati sanawaati alkhadaacaat yu'tamanu fiihina alkhaa'inu wayukhawanu fiihina alamiin watandiqu fiihina alruwaybidatu washaabun nasha'a fii cibaadati rabbihi washaabun iyo nin dhallinyaro oo nasha'a barbaaray fii cibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa ku barbaaray shabaabnimada marka waxaa la yidhaahdaa waxay leedahay junuub iyo waaliday leedahay saasaa ibnu rajab uu sheegay sababtuna waxay tahay ninka dhallinyarada ah waxaa laga yaabaa inuu marka shahwaad badan baa ku rakiban fudayd badan baa ku jiro quwo fara badan oo meeloo ku bixiyo oo rabaa ku jirto quwadaasi marka meel fiican hadday aado cibaadaad xaggeeda ay u badato iyo tarbiyo fiican uu ku helo waa waxa ummado ku intifaacaan wa dadkaas dhallinyaraday ku intifaacaan ummaduhu hadday u fiicnaadaan dhinaca kalena waxaa weeyaan marka hadduu meel xun u adeegsadanaad wax wax qarrida iyaga waxaa weeyaan dad dhallinyaro unbay u badan yihiin ama tuugnimo hadday noqoto iyo isbaara hadday noqoto iyo dhibab kaleba haddii ay noqdaan ayb iyagaas marka hadday intay ka baxaan shahwadoodaas ay xag alla u jeestaan waa wax adag waay ayb washaabu nasha'a fii cibaadati rabbihi acdaa'u acdaada islaamkana taasay kala dagaalamaan dhallinyaro diin ku barbaarta ula waayo masaajiddana dad odayaala waayeela un ay joogaan oo diin marka laga hadlo oday keliya bisay rabaan dadkan dhallinyaradana shahwaadkooda ay u furaan warajulun iyo min qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu yahay mid la xiray fi masaajidi lagu xiray maxalushaahidka meeshaan waay marka nin qalbigiisu masaajidka ku xiran yahayo salaaddii goormaa la adimayaa salaaddii kale ma dhowdahay qof dhahaayan warajulaani laba minoo taxaabbaa fillaahi ilaahay dartiisu jeclaaday ijtamacaa way kulmayn way kulmaan calayhi maxabbadaas korkeeda watafaraqa way kala tagaan calayhi maxabbadaas u kala tagaan markay dhimanayaan ama markay isfaaruqayaan u kala tegayaan warajulun iyo nin dalabathu imra'atun haweeney ay dalbatay daatu mansibin darajo u saaxiiba oo jamaalin qurux u saaxiib ah faqaala yidhi innii akhaafu allaha ilaahay baan ka cabsanaya aniga warajulun nin tasadaqa sadaqaystay akfaa qariyey xataa laa taclamu intaynan ogaanin shimaaluhu midigtii bidixdiisa maa tunfiqu yamiinihi midigtiisa waxa ay bixinayso yacnii aad ba ugu xeel dheeraaday qarinta warajulun iyo nin dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan keligiis xaal uu yahay fafaadad ay shubantay caynaahu labadiisa indhood ay iska ilmeeyeen khaaliyan marka waxay noqon kartaa isagoo keligiis ah waxaa kaloo marka ay noqon kartaa khaaliyan yacnii dadkiiba haba ku dhex jiray yacnii isagoo ama keligiis ah oo isagoo meel cidlaad joogo ama intuu dadkii isagoo ka dhexbaxsanoo gaarkiisii marka camalkiisiina aan la arkaynin oo sidaa marka ilaahay qalbigiisa uga xuso fafaadad caynaahu marka labadiisa indhood ay shubmeen maclushaahidka marka wuxuu ka rabaa warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس أنس قال سؤالي هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مس ما يستيق خاتما فرقشي من يشي فقال نعم بإنها أخر الليلة هذين بالجبء به صلاة العشاء صلاة العشاء إلى شقب الليل هذين بركي إلى الوجهة ثم أقبل علينا من سود جيستي بوجهه من سود جيستي بعد ما صلى مركي وتكلم فقال وعيوني صلى الناس ذكي ويتكلم ورقدوا ويهردين ولم تزالوا كما يزول إليك في صلاة إلى كسوانتهم منذ انذرت منذ انتظرتموها انت أتسوانيسين انت أتسوانيسين صلاة إلى كسوانتهم كما يزول طيب qaala waxaa yidhi fakaanii waan aniga oo anduru eegaayo ilaa wadiisi khaatamihi faraantigiisa birbiriqiisa waaba anigoo fiirina macalushaahidkiisa marka wuxuu ka rabaa salaad kama ayd mawsuulin oo intii aad meeshaas salaad ku sugayseen marka masaajidda in lagu dhex jiro salaad lagu sugo fadliga ay leedahay iyo xadiidkan uu caddaynaya baabu fadli man qadaa ila almasjidi waman raaxa baabu bayaani fadli man qof fadligiis caddayntiisiiba u baab yahay qadaa yacni ka lahay ila lmasjidi masjidkau ka lahay iyo waman raaxa qofkii caraaday oo masaajidka u soo caraaday gelinka hore gelinka dambe socodka la socdo uu tilmaamaya qaala xadaثana caliي bn cabdillaahi wahuwa اlmadiniyu qaala xadaثana yaziid bnu haaruun qaala akbarana mxamed bn muطarif can zayd bni aslam can caطaaء bni yasaar can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam qaal man gadaa ila اlmasjidi masjidka qofkii u ka laho waraaxa u caraado acadda allaahu lahu ilaahay ka u diyaariyaa nusuulahu martiqaadkiisa min aljannati jannada xaggeeda uga diyaariyaa kullamaa markastoo qadaa ou kallaho ou raaxa ama ou caraado xadiidka iyo tarjamada marka waa isleeyihin macnihii marka fadliga ay leedahay masjid loo caraado ama loo kallaho ayuu tusayaa xadiidkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa uqiimat isalaatu salaadii haddii la aqimo falaa salaata salaadi ma ahaanin ila almaktuuba midda faradka mooyaane salaadi ma ahaanin xadiidkaanna marka tarjamadaanna marka waa xadiid muslim uu soo saaray bukhaarina uu ka leexday oo aanu soo saarin licli marka khilaaf ku jira rafcigiisa iyo waqfigiisa oo meeshaa marka wuxuu yidhi hadihi tarjamatu lafdu xadiidin akhrajahu muslimun asxaabu sunan wabnu qusaymata وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة واختلف على عمرو بن دينار بعد يسكو خلاف كركيس في رفقه ووقفه إنه مرفوع كدية وموقف كدية وقيل إن ذلك هو إن ذلك هو السبب في قول البخاري لم يخرجه وحال إلى سببت أسبانك كانت البخاري وأنا صابح من حديث كان ولما كان الحكم صحيحا لكن حكم كان maadaama uu saxiix yahay xadiidka laysku khilaafay uu sheegaayo dakarahu fi tarjamati tarjamada ku sheegay wa akhraja fi lbaabi baabkana wuxuu ku soo saaray maa yuqni canhu wax ka deeqaaya xadiidkaas maadaama marka xadiidka xukunkiisu saxiix yaha tarjamu ka dhigtay xadiid marka xadiidkaas laysku khilaafay ka deeqaayana wuu la yimid hada min xusni tasarufihim baacadheera uu leeyahay xadiidka iyo cilalkiisa iyo fiqiga labadaba uu leeyahay kutuseeda oo xadiidkiibuu ku tasarufaa hadba taraajim uu ugu tasarufaya xadiidkan marka akrinayna markaasaan inta kale sharaxiisa dhammaystirayna قال xدثنا عبدالعزيز بن عبدالله وهو الوyسي قال xدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن xفs بن cاaصم عن cبدالله بن مالك بن بحaynة ninkan marka magaciisa cabdاللahi بن mالك بن بحaynة xujaaزiyinta saasay dhihi jireen saasaana sax ah buxaynana cabdullaahiga hooyadiisu ee aabbihiis soomaaliya ma aynan dhalin laakiin reer ciraaq waxay dhihi jireen shucba iyo kale maalik ibnu buxayna ayb saasay dhihi jireen marka siduu keeni doonana sidaasna marka bukhaari wuxuu yidhi sax maahan sidaan hadduu u qoraya sax can cabdillaahi ibni maalik ibni buxayna waxaa fiican ibnidan nuskadada bil ayay dhiga ibni in la yidhaahdaa oo alifka la sugo alifkaas marka goormaa la sugaa mataqaanaa qofka hore haddii abtir magacan dambe oo binta ka dambeeyo hadduu abtirsi u yahay qofka ka horeeyo alifka waa layska ridaa bil ayaa la qoraa haddii laakiin abtirsi uunan u ahayn oo ama cadfu bayaan ama waxa sifa iyo laga rabo waa la qoraa alifka hadda tanoo kale marka waxay noqonaya can cabdillaahi bni maalik ibni buxayna can cabdillaahi ibni maalik xaggiisa waxaa laga wariyey ibni buxayna ahaa cabdullaahigaas ee buxayna marka maalik abtirsi uma ahan meelo inuu saa ku qora waa dhici kartaa alifka waxa u qoray ma jira ibni u qoraa soo saasaa sax ah maxaa yeelay bil waxaa la qoraa marka abtirsi markay u tahay qofanka can cabdillaahi ibni maalikin ibni maalikin ay noqona marka bitamiin sharaxa way ku sheegayaan malayna kan kalaa sheega wallaahi wuxuu sabiixa waa kan sheegayna can cabdillaahi ibni maalikin ayaa la leeyay maalikin tanwiina waa la tanwiina ibni buxayna la dhahaa waa laga bedelaa waa laga sifaynayaa ama wax kalaa laga dhigaya ama cadfubayaan ama bedel ama sifo midkii la doono haddii la doono waa laga dhigi karaa can cabdillaahi bni maalikin ibni buxaynata ahaaw cabdulaahigaas qaala mara nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu soo maray birajulin nin qaala waxau yidhi xaddaanii cabdiraxmaan qaala xaddaanaa bahz bnu asad qaala xaddaanaa shucbatu qaala akbaranii sacd bnu ibraahim qaala samictu xafsa bna caasim qaala samictu rajulan mid ayaan maqlay min alsdi reer asdi ah asdi shanuu ah qolo waayo weeyaan yaman ah asalkooda iyo min alasdi yuqaalu lahu la yidhaaho maalik ibnu buxayna buu yidha marka maalik ibnu buxayna sax maaha sida cabdullaahi ibnu maalik qaala maalik ibnu buxayna jaahiliyadii buu dhintay isaga saxaabina ma ahayn saxaabiga waxaa waa cabdullaahiga oo malaya ah marka ism magacaani markaa shucba waa si riwaayada shucba muxuu saxsana yuqaalu lahu maalik ibnu buxayna qaala ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama ra'aa rajulan ninbuu arkay waqad uqiimat isalaatu iyadoo salaaddii la aqimay yusallii rakcatayni laba ragca uu tukanayo iyadoo salaaddii la aqimay nin laba ragca tukanayu arkay falama insarafa rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu markuu ka gadoonay salaaddii laaqa bihi اnnaasu dadkii ayaa ku hareeraysamay kusoo korkiisa ku hareeraysmay wa qaala lahu rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi ninkii asubxa arbacan atusalli subxa subxu iyaa tukanaysa arbacan xaal uu yahay afar ragco arbacan marka waa xaal ahaana loo nasbinaya asubxa atusallii asubxa subxu miyaad tukanaysaa arbacan xaal ay tahay afar ragca iyadoo a miyaad salaad subx tukanaysaa ayb laba jeer buu ku celiyey taabacahu marka asubxu arbacanna waa la dabdiyey dabdigaa marka macnihiisa waxay noqonayaa asubxu subxii miyaad tusallii tukanaysa arbacan تابعه بندر ومعاذ عن شعبة عن مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة بكان صحواته محايته بحينة أبتلسي وأولوية هوليس بحينة عبد الله وين شيء نسبة قد حيث لكن هذا النسبة جيرين يا لبه لا أساسنا وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك طيب حديث مرة قلت الماما يا معلومة وكرب أه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكقب صلين إن كان يضع العقل أي صلاة قلي لما ركعت كذي مركز يراتي أصبح أصبح أربعا يعني كان يوم الدعوة وعادي يشاء صلاة دي تكو صباحا هذا دون تهدو اسكتك لما ركعك قادما لما ركع صلاة الصبح كذلك تكو طيب أنا سيدي صحنا مركز سواية حديث كان وحال لقد قادنا هذه صلاة لا أقيمه إذا صلاة تكو لو حالا من الله salaad in la bilaabo markii la aqimay kabacdi ama aqimaadda la bilaabayba iyadoo weedinku u aqimaaddii bilaabay inaad salaad sunnaa bilaawdo adiga taas yacnii akar alculamaa ama julluhum waa diidayaan in la bilaabo marka laga reebo labada ragcee fajarka ka horrayso labada fajarka ka horrayso xanafiyada iyo kuufiyiinta iyagu waxay leeyihiin waa la tukanayaa ayaga oo qofka intuu labadaas soo tukado ayuu salaaddii soo gelaya walidaalika meelaha xanafiyada haddaad aragtaan u badan yihiin oo kale masaajidka saas waxaad arkaysaa iyadoo keli keli laysaytu tukanaya jamaacadiina ay socoto imaamka oo qiraa'adii wado ragcadii labaadoo socotuu soo galaa laba ragcuu tukanaya sunno marka iyagu taas xoogaa khilaafkaa nimankaasaa khilaaf ka keeneen middaas ayb taas ayay khilaaf ka keeneen laakiin wixii ka soo haray in layskuma khilaafin inaan la bilaabi karin mas'alo kale marka waxay tahay ama suuradeeda labaad waxay tahay adoo ku jira salaaddii sunnada ahayd haddii la aqimo suuro kale taas a'immadu waa isku khilaafeen bacdi ahlilxadiid waxay dhaheen uu dhammaystirayaa qaarna waa goynayaa meeshaasu ku goynayaa tan kale u imaanaya qaarna waxay yidhahdeen hadday u dhowdahay ha iska dhammaysto haddaanay u dhoweynna marka ha ka tago ha ka baxo salaaddii faradkeed ha galo salaadan oo kalena ninay ku dhacdayaa jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu salaadda subaxla tukaday kadib istaagay laba ragca tukaday nebiguna waa arkay waxuna ma dhihin marka in gadaal laga tukada waay iyadoo lagu jira haddaad timaado ama iyadoo aqimaadiiba afka lagu haya aad timaado xukunkanna waxaa iskale fii masjid waay ugu wada waa masaajidka dhexdiisa gurigaagii oo masaajidka ku dhegan haddii aqimaadii la bilaabo amase adiga adoo labadii ragco sunnada ku jiro haddii lagugu aqimo intaa ka baxdo masaajidkama yeelay sidii iska dhammaysa markaas xukunkan waa masaajidka dhexdiisa waxaana kutusaa fahamka ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yeeli jiray isagoo soo socda salaada subax haddii laga aqimo in la aqimaayo uu arko guriga xabsow intuu ku leexdo labada ragca ku tukan jira masaajidkuu soo geli jiray marka fahamkii isagoo laftirkiisu masaajidka fahmay u baahan tahay qofka gurigiisa jooga la xubun maaha qofka masaajidka jooga masaladan marka waxaa ku xadiidkan marka intaasaa ku jirto masaa'il ayb ibnu xajarna haddaad ka akri ka akriya xoogaa marka khilaafka culammada uu aad uga hadlay si taxriirsan buu uga hadlay ayb وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم